بsم الlh الرحمن الرحيم iن الحمd لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعuudu بالله من شhروuر أنفuسina ومن سyئaaتi أعmاalina maن يهdيه الlh فlaa مضل لh وmaن يضل فlaa hاadي لh وأشhهd أn laa إلaha إلا الله وحdh laa شhريka لh وأشhهd أنa محمdا عبده رasuله صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحاaبه الطيبين الطاaهرين وmaن تبcهm بإحسان لمdin amا bعd waxaan kusoo dhex jirnay kitaabkii matlgaaya والتqrيb ama abushujaaca loo yaqaanay fi lfiqi ashaafici wuxuu yihi sheikhu abushujaac faslun fii umuurin tukhaalifu fiiha almar-atu alrajula fi salaa fasalkan wuxuu u guntay fii umuurin arrimo tukhaalif ciwaanada qaarkood culummada u dedi maaragtay dabcooyinka u dejiyey waxaa laga yaaba inay kitaabka asalka ay ku weli nusqada qaarkood laakiin halkan baab waxuu ga dhigay fii umuurin waxyaalo tukhaalifu fiiha almar-atu alrajula ay ku khilaafto fi salaati salaad yacnii wixii lasoo sheegay oo hay-aadka salaadii iyo qaabkeeda ragga iyo haweenku ma iskugu midba mase waxbay ku kala duwan yihiin marka caamatan waa isugu mid laakiin sheikhu wuxuu waxyaalay ku kala duwan yihiin kolley waa arki doonaa waxna waa wax daliil saxiixa leh waxyaalan waxyaala ijtihaad culammada oo culammadu isku khilaaftay qaala shiikhu wuxuu yihi qaala shiikhu wuxuu yihi walmar-atu qofkii haweeneyda ahayd tukhaalifu rajula ninka waxay ku khilaafaysaa salaada dhexdeeda fii arbacati ashyaaa afar shay bay ku khilaafaysaa su kala duwan yihiin ya kor miya sheekada naga joojiyadhe walmar-atu mar gabadhu tukhaalif waxay ku khilaafaysaa alrajula fii arbacati ashyaa midda ugu horeeya waxaa weeye farajulu ninku yujaafi wuxuu fegeynayaa mirfaqayhi labadiisa maaragtay xuslood markuu sujuudayo can jambayhi labada dhinac oo labada sararood ayuu ka fogeynaa taasna daliisheedu waxaa weeye xadiis saxeen ku yaala nabigu calayhi salaatu salaam ma garate u maaratay saxaabiga uu yihi kaana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam idaa sallaa rasuulka haddii uu tukanayo faraja bayna yadayh ma garat labadiisa gacmood ayuu maaragtay kala fogeyn jiray xataa yabduwa bayaadu ibdayhi ilaa labadiisa kilkilood ma garatay caddaankooda ay ka muuqto macnaha waxa weeye shaati inuu saqa nabigu go- qabay go- markuu qabo haddii uu sujuudo waxaa laga yaabaa kalkishii cadaankii jirkii nabiga inuu muuqo nabiguna de nadiifow ahaayo maaragtay tima asturaa iyo iska goynaya haddii uu leeyahay haddii kale qaaraaba culammada le maba lahaynba laakiin waa caadiga waa inay kasoo dhashaan nabig nabigu waa nadaafad jeclaa calayhi salaatu wasalaam marka waa iska jaraayo nabigu ila waxyaalaha sunooyinka ay kamid oo fitrada saliimka ah in kilkilaha timahooda la iska jaro nabiguna qof dabaqa isagaa ugu horeeya bicabihi ummi sala alay xalla wixii nadaafada iyo khayra wa yaqilu wuxuuna kor u qaadi jiray yaqilu ama wayuqilu aqala yuqilu ha wayuqilu ma garate waa sida uliji abubakar ayu samaan tudulini wa ayu ardin tuqiluni aqalat falama aqalat saxaaban fiqaalat markay ay qaado ma garat dabayshu ay daruurta soo qaado marka aqala shay bimacnaa xamalahu waa oo kor u qaaday wa yuqilu badnahu calooshiisu wuxuu kor uga qaadi jiray ninku wuxuu kor uga qaadaya can fakhideyhi labadiisa bowdo fi rukuuci markuu rukuucayo isagana waxaa u daliila xadiidkii abu xumeyd maaragtay oo abu daa-uud oo wariyey waidaa sajada faraja bayna fakhdeyhi hayra xaamilin batnahu calaa shayin min fakhideyh markii uu sujuudana waxa weeye wuxuu maaragtay kor uga qaadi jiray labadiisa bowdo calooshiis ka qaadi jiray isagoona calooshiisa aan maaragtay bowdyaha saaraynin hadaa cinda rukuuc cinda sujuudi waa tahay ilaa markaad rukuucaysana waa inaadan caloosha aadan lowyaha aada saarin oo jilba boodyaha aad saarin markaad sujuudaysana sida kale oo kor uga qaadi marka ninku saasuu dabaqaah u dhihi jira soo mid maaha haye ama waa labou sheegay wayajharu ninku waxa uu la jahra ha bayna fakidayhi fi rukuuci wasujuudi labadaba yacni alrajulu yujaafi wuu fogeynaya mirfaqey can jambey oo labada gacmood labada dhinac saari maayo sujuud iyo rukuucdaba wa yuqilu koro uga qaadayaa batnahu can fakidayhi calooshiisana bowdaha koro uga qaadayaaho fi rukuuci ay fii xaalati rukuuci wasujuud sunnada nabigana waayo wayajharu waxau la jahrayaa fii mowdici ljahri meeshii lala jahro macnaa salaada subax iyo cishaha iyo maqribka iyo kusuufka iyo khusuufka iyo jumcadaba waa la jahraya taasi markaa laba ma tahay wa idaa naabahu midda saddexaad wa idaa naabahu shay-un fi salaati haddii salaada ay wax ugu yimaadaan oo uu rabo maaragtay wax ay soo dariyaan inuu imaamka baraarujiyo ama qof uu baraarujiyo qof xoogaa khatar ku dhacayo oo kale ama uu rabo inuu ogeysiiyo qof u yeerao kale la hadlayo inuu salaad ku jiro oo kale sabaxa ninkuu tas tasbiixsanaya gabadhu laakiin tasfiiqay sameynaya nabigu wuxuu dha calayhi salaatu salaam man naabahu shay-un fii salaatihi falyusabbix qofka salaadiisa ay wax kusoo dariyaan oo arrin muhiimaha markaa inuu baraanujin u baahan ama imaamka ama qof hadda la hadlao daf dad daf sooleh inuu salaad ku jiro aan aqooniyo in kale ama ilmo yarow maaragtay meel ka dhacaya ama qof kaloo indhala oo dhibaato uu ka cabsanayo inuu maaragtay markaas uu baraarujiyo nacam fa idaa sabaxa ultufita marka haddii uu tasbiixsado waa la milicsanayaa inama tasfiqu linnisaa amaa sacabka gabdhaha ayaa iskale nacam tan afaraadna wuxuu yidhi wa cawratuhu cawrada ninkana maa beyna suratihi wa rukbatihi waxaa weeye xudunta iyo jilbaha inta u dhexeeyo waa inta waajibka amaa sida wanaagsan hadduu qofku maraha kale uu heli karo waa inuu wax isku asturi waayo khuduu ziinatakum cinda kulli masjid nabiguna wuxuu dhaha calayhi salaa yusalli axadukum fii isaarin waaxidin laysa calaa caatiqi minu shay maro keliya uusan garbaha xataa ku xiran yousa dhexin haddii uu maro ku tukanayo marada inuu guntado garbahan ama shaati iyo funaanad ama go- kale haddii uu haysta wey haddii kale maradu ay waasic tahay waa inuu saan intuu yidhahd si waagi hore reerbaadi ay sami jireen oo labada daraf sanafii garbaha uu ku xirto intii kale uu asturnaato haddayse gaari karino maro yaroo qeyd yaro ay tahay laba yaardi oo kale dhexdoo isaga xiranayo laakiin sida kamaalka waxaa weeye qofku inuu garbaha wax saarto bal dharkiisa dharka ugu fiican uu labisto laakiin inta waajibkaha laga hadlaya wa cawratuhu maa bayna suratihi wa rukbatihi koley deli badan ay leedaho fakdiga nabig wuxuu ku tilmaamay inay cawro tahay alfakdu cawra ma garatay bukhaarina tacliiq ahaan buu ku wariyey laakiin waa tirmidi iyo keyrkiisaa wariyey waa marka kolley saxiix iyo xasan waa uu gaaraya haddii fakdiga oo cawra tahana fakdiga haddi jilibkay ku dhammaataa soo maha nacam intaas ragga khilaaf kuma jiro amaa haweentii walmar-atu haweentu waxyaalay ku khilaafsanadu noo sheegaya tadumu way dumaysaa bacdahaa qaarkeed ilaa bacdin qaar kale isu dumaysaa oo macnaa wuxuu leeyahay markay rukuucayso hunjuqa isku soo dhaho maaragtay caloosha gacmaheeda iyo dhinaca issaare oo saana isugu soo isugu soo maaragtay gacmaha iyo caloosha wax dhana isku maaragtay isu dumaysaa markay sujuudaysana gacmahay isu dhoweyneysaaho maaragta yacni dhinacyaalka ma ka fogeyneyso tadumu bacdaha ilaa bacd maxay u deliishanayaan waxay soo deliishanayaan culummada sidaa qabta waxay leeyihiin nabigaa waxuu arkaa calayhi salaatu wasalaam laba haweenoo tukanaya ma garatay mara calaa imra'atin tusalliyaani fa qaala idaa sajadtumaa fadummaa bacda allaxmi ila alard markaad tukanaysaan hilibkiina qaar dhulka ku dhajiya fa ina almar'ata laysat fii dalika karajuli gabadhu saas ragga lamid ma ah laakiin xadiidkaas oo inay maarata dhulka isku dhajiyaan oo hay-adda sida ragga uu nabigu calays u rukuuci jiray aysan u rukuucuna sujuudin xadiidkaa ku soo arooray bayhaqi iyo abu daa-uud waa wariyay laakiin sanadkiisa waa daciif wa marka xujo kuma qumayso ma garad sheekh albanina silsilatu alxadiis daciifu ku dara fuqahadu marka waa isku khilaafaan oo kale intaan ka arkay muqnigu waa dhigaya inay maaragtay ay sidaan isugu dulmaan madhabka xanaabilada sidoo kale maaragtay mukhtasar musani isaguna waa dhigaya kale shaaficiyu ka soo raraya laakiin culummo khilaaftay baa jirta oo dhahaya ragga iyo haweenka waxba kulama duuna waxaa ka mid a ibraahim annakhaci oo sanad saxiixa oo ibnu abi shayba musanafkiisa uu ku wariyey oo wuxuu leeyahay tafcalu lmar'atu fi salaati maa yafcalu arajul gabadha waxay samayso waxay sameynaya salaaddii siday raggu ay u tukadaan waxba kuma kala duuna bukhaari wuxuu kaloo ka wariyey sanad saxiixa fi taariikhi sagiir saxiixan isagoo mucallaqa wuxuu ku wariyey wuxuu leedahay gabar waxaa dhihi jirtay umu dardaa asagiira la yidhaahdo abu dardaa laba haweenoo qaba umu dardaa alkabiira waa saxaabiyad ma garata waa midii ku tiri salmaan alfarisi ninkan saaxiibka ah salaad iyo midna uma soo jeed ahal uma soo jeedee maantana cibaadadu ku mashquulsan yahay ee u tasaxiixo wuxuu yidhi maaragtay ma isagoo soomaal horta bal maanta afuruu yidhi hamiinkii uu la seexday markuu hadda soo kaca maaga waxira isdeji bal seexo hadhow waqti fiicanay soo kaceen markaasuu yidhi inna linafsika calayka xaq waliahlika calayka xaq walizawrika calayka xaq sidii marka u nadaamay nabigaa loo sheegay waxau dhahay sadaqa salmaan marka umu dardaad waa middaa saxaabiyada waqtigaa joogtay umu dardaa oo sagiiraa jirta oo mar dambe uu guursaday waa taabiciyad laakiin waa faqiihad weyn waa ma garati marka bukhaari wuxuu ka wariyey kaanat tajlisu fii salaatiha jilsat arajuli sida raggu u fariisto ayay u fariisan jirtay ataxiyaadka iyo ma garatay bukhaari waxau dhahay wa kaanat faqiihatan faqiihaday ahaad marka saa darteed sheekh alalbani sifatu salaad markuu soo khatimay aahaartaanu keenay wuxuu yihi wax daliil saxiixa oo ku soo arooray inay gabadha salaadeeda wax kaga duwan tahay ma soo aroorin bal cumuuma xadiid salluu kamaa ra-aytumuni usallii waxau ayidayaa marka gabdhuhu inay sida ragga ay maaragtay u tukanayaan allaahuma hal macquul waayo qofkii asraar shareeca garanaya gabadha hadday lacala ay ku tukanayso meel bannaan oo rag joogo ay cabsanayso haddii maaragtay maradana aysan ku filin hadday gacmaha kala qaad maagto in cawradeeda ama naasi wax ka muuqdaan hadday xoogaa wax yar u dhoweyso ay ku asturto taas waa macquul waayo ma garan ama sida daahirka haddii markaas wax fitnaha laga cabsanaynin waa sida raggu u tukanayaan taasaa marka daliisha xoog badan sababtoo ah xadiidkan iyo ahaartan wada daciif waaye cumuumkuna waa xadiidka salluu kamaa ra-aytumuuna usalli taa marka waa masaladaas waa daciif waaye waalmar-atu tadumu bacdaha ilaa bacdi jirkeeday isu dumaysaa marka waa iscariraysaa marka oo sujuuddii iyo rukuucdii ma iskala bixinayso dhinaceeda kama fogeynayso saasuu leeyahay laakiin arrintaas waa daciif waayo midda kalena wa takfidu sawtahaa codkeeda koray u qaadaysaa markay tukanayso salaada jahriyada bixadarati rijaali alajaanibi dad ajaaniba marka ay la joogto oo waxay leeyihin sawtkeeda waa cawra waayo nacam nacam iyadana kolley hadday is maqashiiso ama gabdhaha tukunaysa ay maqashiiso oo hadda jahar aada u dheer oosan ahayn iyadan allahu aclam dhib ma lahan nacam wa idaa naabahaa midda kale uga duwantahu leeya waidaa naabahaa hadduu asiibo shay-un shay fi salaati salaada dhexdeeda hadday maaragtay uu ku asiibo oo macnaa wax uu soo dariyo markaas uga baahan inay tambiihiso oy baraarujiso sidii imaamkii oo sahwiyey hadday uga baahato safaqad gacmahay isku dhufanaysaa marka tasfiiq waxay dhahan culimmadu gacanta oo midigta calaacasheeda baabacadeeda ee gacanta kale duudkeeda maaragtay ay ku dhufanaysaa ee si dadkan sacbiya labada calaacood bacma isku siinayso calaacashan ayay gacanta kale korkeeda ku dhufanaysaa iyadoo markaas wixii khadaa ama tambiihinaysa marka taas waa sax weeye waa xadiidkiiyo inama tasfiiqu eesh linnisaa tasfiiqa gabdhaha iska leh amaa ragga tasbiixay leeyihiin fuqahada iyagu tafaasiilay leeyihiin waxay leeyihin tasbiixda hadduu dikri iyo tambiih uga jeedo ama dikri uga jeedo ma ka burayso laakiin tambiih hadduu uga jeedo waa ka buraysa laakiin waxaas oo dhan wax daliila maaha dikriga ilaahay iyo salaad buriyo wax maaragtay daliil xoog leh ma aha wuxuu uga jeedaba hadduu tasbiixta ah haddii uu wax ku baraarujinayo ilaa baraarujisaa looga jeeda asaga dhanba yaa yidhah dikri ha looneysa looneysan idaa naabuu shay falyusabix aal dhaha xadiidka waxaan u niyeysay kana u niyeysan midna lama dhihin adig intee ka keentay hadduu u niyeysto maaragtay tambiih keliya soo maa intee ka keenta adig marka xoogaa waa un iska maaragtay tafaasiisha xoogaa iska sii dhib badan kolley hadda tasbiix waxaa loo jideeyey salaad waa in wax wanaagsan lagu hadlo marka niyada waa fiicantahay inaad dikri ilaahay ula jeedo qofkan haddee wax muxuu kale ula jeedi karaa nacam midda kaley ku khilaafsan tahayna waxay ahayd ragga waxaan soo niri intay cawradiisu inay tahay maa beyna suratihi wa rukbatihi gabdhaha waa kana wa jamiicu badani lxurati gabadha xorta jirkeeda oo dhan cawratun cawro waayo fi salaati salaada dhexdeeda markay ku tukato waa cawro waayo ilaa wajhahaa wa kafayha wejigeediiyo kafaynka maahan waana ilaahay qowlkiisa uu yihi subxaana wa tacaala walaa yubdiina ziinatahuna ilaa maa dahara minha walyadribna biqumurihina calaa juubihin ziinadooda yay muujinin ilaa waxa caadiga muuqda maahan waxa caadi muuqda waa wejigii iyo indhihii qofku inuu waxu arko u baahan yahay iyo calaaculaha qofka khadamaadkiisa iyo waxa u baahan yahay inuu adeegto oo u baahan yahay marka haddii lagu waajib yeelo dana mashaqaa ku jirta sababtoo gabal walbaba inay dee boqoro tahoo loo adeegayo cuntadeeda iyo maaragtay cabitaankeeda guriyada loogu keenayo maa dadaa iyaga naftooda maaragtay ilmahooda iyagu maaragtay wax ka sarreeya bacda laa aysan jirin saa jirta sharciga ma uusan ku dhibin marka ilaa maa dahara minha sida muuqato culimmada raajix ibnujari ay rajaxeen waxa weeye waa wejiga iyo kafaynka walyadruna bikhumuurihina laakiin markay cabuurka ay qaataan maaragtay madaxooda iyo luquntooda iyo maaragtay waxoodana ha asture soo ma marka waa saas wa wajamiicu badan wajamiicu badani lxurati cawratun fi salaati w ilaa wajha wa kafayha maha nabiguna waxau dhaha calayhi salatu salaam laa yaqbalu llahu salaata xaa-idin ilaa bikhimaar gabar macnaa wakti caado gaarto macnaa qaangaar ah xaa-id macnaa markaasay xayd qabto looguma jeedo ilaa qof xayd qaba salaad ma tukanayo macnaa gabar da-dii xaydka qaa maaratay gaarto macnaa qaangaar ah ilaahay salaad ka aqbalo ilay khimaar ay wato haddee khimaarku ama markay jirkeeda kale ay soo asturto ilaa wejiga wa kafeynka maahan cabuur ka asturto madaxa iyo qoortii intii kalena waxay ku astureen khimaarka ilaa khimaarka waxa weye waa marada madaxa iyo intaan maaragtay qoorta iyo dhulkaan oo dhan asturi karo gambada keliya madaxa la saarto maaha wejiga iyo qoorta iyo halkaan oo dhan waxay asturi kara iyo meeshaan maaragtay kuleetiga aan dhahan ama carabtu jeebay yidhaahdaa meesha cabuurka iyo diraca gabdhaha magartay ama ragga shaatigooda annaga kuleeti aan dhahnaa laakiin carabta jeebay yiraan jeeb haddaad maqasho kan loogama jeedo jeebka waxaway meesha qoorta uu ka xirmo wabikuna calaa juubihina waa meeshaan cabuurka iyo qoorta oo maaragtay markii laga xirto halkaasaa la yirahda marka intii kaleo cabuurka astur waay ilaa intaan oo kale khimaarka asturaya ilaa xoogaana maaragtay meeshaan koroo hadiyenka naasaa korkoodana oo saa markaas u qarina intaa markay qarida hadhow markay duurka u baxayso oo suuq ay aadaysana yudniina calayhina min jalaabiibihina waay maro koray markaas oo asturkoo jirkeeda kuuskuuskeeda waxaas qari kara ay korka kasii qaadan laakiin markay salaad tukanayso cabuurkeeda dheer iyo khimaarkeeda ayaa ku filan laakiin markay markaa u baxayso jilbaabkaasay korka qaadanaysa si jirkeeda meelaha muuqmuuqda oo markaas uu u qarsoomo jilbaabkaasna kan hadda soomaalida qasab ma aha kan carabaha qaarkood qabtaan qasab ma ahan adiga ahaayaa go- weyn ahaayaa maro weynoo sida maaragtay imaaraad sacuudi la gasho ahaaya daboolkan weynoo soomaalidu qaataan ahaaya maro weynoo asturtaa loo baahanya wadaalika nimankaa dhalinyarada dadka ku qasbaya zayi mucayan ah oo la saasaa xijaabaha soo qaada dadkii wada masaakiina maqaasida shareecada ma yaqaanin yaa maro midab la ku qasbin nabigu ma ku qasbin qof walbaba maro madow oo intaasoo yaardii ma heli karo midaa go- heli karta midaa maaragtay markay jirkeeda asturto waxay heli kartaa shaal heli karta midaa daboolkan heli karta midaa maro baatiya isku duuduubi karta yaa yidhi zayi mucayana yaa yaa u fasira waxaa la rabaa shuruuda inuu un daboolo oo markay cabuurkeeda qaadato maro un korkeeda asturto jirkeeda kuuskuuska intay qari karto haddaba la qari waayo hadda qofka ama uu buuran yahay ama uu jirkiisu wen yahaana laa yukallifa nafsan ilaa wascahaa soo maaha marka marka waa dad aan fiqi waxba aan ka aqoon mida kale qofka haddousan awoodin oo maaragtay wax sharciyo kusoo baxa ma jiro wixii asturaada qofka u qaato noocu raba u qaadan kara bel walba dhaqan uu leeyahay laakiin almuhiim jirki inuu asturan yahay cabuurkii khimaarkii markao lagu asturo markay soo baxan litalbas jilbaabaha mara kale uun maaragtay dusha ka qaato jaakad weyn u noqotaya oo jirkeeda qarisa waxay noqon rabtay ay noqon karta allahu aclam laakiin zayi mucayana ma diinta ma waajibinin nacam wa cawratu lamati gabadha cawradeedana ka cawrati rajuli waayo fi salaati addoonta raggay maaragtay la cawra tahay oo iyada sida xortaa inay u labisato waajib kuma ahan allahumba ka fitno ahaan in hadda layskaga qarinayo maaha nacam faslun wuxuu u fasal yahay fii mubdilaati salaati salaadaha waxa buriyo salaad waxa buriyo salaadda waxaan dhahnay sidaanu soo sheegnay waa cibaadada ilaahay lagu caabudayo ilaahay lagula khitaabayo subxaana wa tacaala marka waxaa munaasaba qofku hay-a wanaagsan inuu ku galo isagoo daahira dhar fiican isagoo labisan niyadiisa oo maaragtay uu hagaajiyo inuu iimaanan waxtisaaban ilaahay ugu tukanayo salaaddii maadaama ilaahay la hortaagan yahay wax allo wixii maaragtay anfinaya oo ka soo horjeeda salaada iyo makaanadeeda iyo khushuuceeda sharcigu ama waa waa nahyi ama nahyi tansiya ha noqdo ama nahyi taxriimaho salaada ay ku bera ha noqdo wixii fudfudoo xoogaa qofku maaragtay iltifaadka oo laba iyo mara ama indhaha oo xoogaa kor loo qaado iyo adoo xoogaa cuntadii ay hunguri juqjuq oo kugu jiro iyo inaad salaadii gasho iyo adoo xoogaa musqul u baahan waxaa la yidhi waa karaahiyo laakiin salaaddii ma kaa burayso laakiin wixii salaadii macaanidiisii totally ka hor imaanayo oo qofkan la dhahayo qofkan qof salaad ku jikr maana waa qof cayaaray ayaga marka waxaa laga dhigay mubdilaat salaad marka waxaa jira salaaddu waajibaaday leedahay saan soo marnay arkaanay leedahay sunanay leedahay oo wixii wanaajinayo oo dhan makruuhaadna waa leedahay waa wixii salaaddii xoogaa dhimaya laakiin aan burinaynin sida qofka inuu maaragtay oo ikhtisaar gacmihiisa keliyaha saan u saaro inuu maaragtay xoogaa meelaha dadamoodo inuu kor indhaha maaragtay u qaado inuu hadba markii oo ciid yar oo dareemo waxsilo inuu dhadhaqaaq yar oo macno lahayn ou sameeyo waa karaahiyaa leeyahay wixii marka kale oo salaadiiba ka hor imaan leey qofka oo qof ciyaaraya ayadii marka waa mubdilaad salaadda dhanay burinaan ilaahay a munaasaba ma ahan marka saasuu marka mubdilaatu salaad ayuu maaragtay uu u baabeeyey makruuhaatu salaadna waa la baabeeyaa laakiin kitaabkan maadaama uu mukhtasar yahay makruuhaadkii wax badan kama sheegay laakiin makruuhaadka waxaa ka mid ah inuu qofku iltifaat oo sameeyo xaggii xagga uu eeg eego in isagoo cunto u baahan maaragtay uu salaadii uu galo inuu xoogaa wax yaroo cabad yaryar iyo waxyaalahaas uu sameeyo waxyaalahaas weeye oo marka makruuhaadka mubdilaadkana waa wax waaweyn oo salaadii ka hor imaanay wuxuu yidhi shiikhu waladii yubdilu salaata salaada waxa burinayo oo salaadii qofku wax kasoo qaad waxaan lahayn ka dhigayo axadda cashara shay-an waa kow iyo toban shay midka ugu horeysa oo koobaad alkalaamu alcam qofkii hadal maaragtay oo kas ah inuu hadlo sababtoo ah ilaahay baad la hadlaysaa subxaana wa tacaala fi salaa inaad marka dad aada la hadashid munaasab marka maaha salaadii hay-adoo dhan bataatanba wey ilaan salaadu waa cibaadada keliya sida uu maaragtay almarwasi tacdiimu qadri salaad uu ku sheegay wuxuu yidhi waa salaada keliya ee aan loo ogolayn qalbigaaga meel kale inuu aado lisaankaagu inuu meel kale aado jirkaagu meel ka noqda jirkaagana waa allarti waa taaganta qalbigana waxaa la rabaa inuu khushuucsan yaho ilaahay hor istaagiisa iyo waxaa akrinaysid iyo waxaad samaynaysa aa ku ta'atursan tahay soo maaha lisaankaagana ilaahay aad ka xusaysid marka jirkii iyo lisaankii iyo qalbigii intaba waxaa weeye ilaahaad heegan ugun tahay allah akbar marka waxaa lagu baaco takbiirat lixraam macnaa waxay kaa xarimaysaa wax alla wixii salaada munaafic ahoo anfinaya oo ka hor imaanaya saa waxyaalaha anfinaya waxaa ugu weyn salaada ka hor imaanaya maqaasideeda alkalaamu alcamdu hadal oo maaragtay kasa inaad tidhaahdo hadalka shaaficiyadu waxay leeyihiin ama maslaxada salaadaha ku tacalluqamayo ku tacalluqan waa burinaya laakiin culimmada qaarkood sida maalikiyada xanaabila waxay ku leeyihiin hadalku hadduu limaslaxati salaad uu yahay oo salaadii wax lagu saxayo uu yahay qofkiina tasbiixda uu fahmi waayo waxa weeye waa lagu hadli karaa wixii maslaxatu salaad waxayna deliishanayaan xadiidkii oo abu hureyra dulyadayn salaad markuu nabigu calay sl laba ragco uu tukaday waa uu ka baxay ninkii waxau dhahay salaadii ma la gaabiyey mise lama gaabin mise waad ilooden midna ma ilooben akamaa qaala dulyadayn mise yuldin yiriba haaha la yiri markaasuu nabigu uu taam yeel calayh salaatu salaam marka waxay ku leeyihin hadalkaas limaslaxati salaad u ahaa marka salaadii ma burin shaaficiyadu waxay leeyihiin hadalkaa nisyaanu ku dhacay nisyaanna qabasho ma laha soo halkaas madhab maahan axnaaftu waa kasii daran waxay yidhaahdeen haddiiba lagu hadlo nisyaan iyo camdi salaadii waa buraysaa oo salaadii waa lasoo cusboonaysiina iyaga mubaalaqay sii sameeyeen marka marka oo waxay leeyihin maalikiyada iyo xanaadilada iyo haddii matalan qofaa salaadii siriyada ou la jahray casr iyadoo ah markaas qof wuxuu ku yidhi in hal casr waa waxay ku leeyihin salaaddii ma burinayso ma garat xoogaa marka waa ka fududiyihin shaaficiyada xooga laakiin shaaficiyaduna xanaad axnaaftay ka fudud yihiino ayagu waxay hadda aragtay masaajida axnaafta wax yaroo qalad hadduu salaada galo min horey kasoo bilaabaya min jadiid nabiguna waa bisliyey hadalkan waa u dhacay laba ragacoon buu ku daray nabigu calayhi salaatu wasalaam nacam ta waxaana u daliila inuu kalaamku burinayo xadiidka zayd ibnu arqam wuxuu dhahay kaana arajulu yukallimu saaxibahu ilaa janbihi fi salaad iyuu kula hadli jiray xataa nazala qowluhu tacaala waquumuu lilaahi qaanitiin ay kasoo degtay fanuhiinaa can fa umirnaa bisukuuti wa nuhiinaa can ilkalaam inaan aamusanana la faray kalaamkiina laka reebay sidoo kale mucaayinulxakam markuu salaadii uu ku hadlay oo nin ou ou yarxamuka allaahu yiri indhaha lagu soo gubay waatakla umayaa war hooyadiina gablanta maxaa iga soo fiirinaysaa markii dambe maxaa arko inay aamuseen oo iska aamusay markii salaada laga baxay nabigu waxau dhaha calayhi salaa slam ima weerarin dhibaato iguma geysan weligay macallim ka fiican ma arkin wuxuu yidhi ina haadihi salaa laa yasluxu fiiha shay-un min kalaami innaas salaadan ujeeda wax dadka hadalkiisa munaasab uma maaha inamaa hiya atasbiixu waltakbiir wa qiraa'at alqur'aan waa tasbiix iyo takbiir iyo qiraa'at alqur'aan ilaah baa lala hadlaa la nasahaya hadalka ka jooji asaga marka jaahil maadaama uu ka ahaa ma ka burin salaadiis soo qalin lama dhihin sababto qofka hadduu jaahil yahay ama naasi u yahay hadduu salaada ku hadlo kama burayso shaaficidana saasay qabaan saasaan raajixa nacam midda kale walcamalu lkathiiru lmutawaali camal fara badan oo isku xiga dhaqdhaqaaq fara badan oo isku xiga camalkaas kathiirkiisa iyo yaraantiisa waxay leeyiin camal qaliil ma burinayo laakiin camal kathiir waa burinayo qaliilka iyo kathiirka ma la xadaynaa mase lama xadaynaa shaaficiyadu waxay ku xadayn hadduu saddex tallaabo iyo saddex dhaqdhaqaaqoo waaweyn uu gaaro waa kathiir laba iyo wixii ka yarn waa qaliil laakiin culimmada kale waxay leeyihiin curfigaa loola noqonayo curfiga loola noqonayo wixii maaragtay la yidhaahdo qofkaan alele qof salaad ku jira maan waa cayaaraya salaadiis waa baadil laakiin wixii wax yar ah ama gaar ahaan wixii maslaxada salaada ku tacalluq saf bannaanaad aragtay oo safkaaga horoo bannaan saddex tallaabaa kusoo gaartay dhib ma lahan sababtoo salaada maslaxadeeda wa tan lafteed saddex dhaqadhaqaaq wax xadiidoo kusoo aror lama arko laakiin wixii curfiga uu yidhahda ninkan waa nin cayaaraya nin salaad tukanaya ma ahan waxbay waa burinaya mararka qaarkoodna hadday xaajo timaado dhaqdhaqaaqa badan waa lagu ogolyahay masalan waa socotaa neefkaagii faraskaagii ama artaagiyaa wadataa haddaad sii dayso waxaad ka baqana inaad inuu kaa fakado adigoo neefkaagii xariga haystaa tukanaya wax neefka inuu ku dhiftaa dhici karta hadba soo dhifato arrintaa waxay ka dhacday nin saxaabiye abu barza miyuu ahaa mise bureyd bnu xuseyn isagoo faraskii sii haysta uu salaad tukado faraskii jiijiidanayo niman khawaarijaha arka xadiidka bukhaariyaa weri markaas inkaaru kugu dhacday bal ninkaas waxuu sameynaa soo salaada ugu ciyaara gejaja waxay cargaagtabaan markuu salaada ka baxo dhawaa maqlaayo waxaad leedihiin laakiin waxau dhaha nabiga calayhi salaatu salaam hazawtu macahu kida min alghazawaat intaasoo duulaana raaca waqad ra-aytu taysiirahu ma garan taysiirkiisa iyo diinta ufuudaha arkabau dhaha wuxuu dhahay neefkaygan inaan saa u hayo ii jiijiido oon salaadeyda ku tukado iyo inaan intaan sii daayo hadhow gurigii ay taqaani u gurya noqoto ee hadhow anigana aan ku halaagsamo yaa iroon intii xoogaa ay jijiido salaadeydiina aan tukaday inaan haystaa irodee gurya noqon lahayd markuu yidhi xooga ma taqaaniina hordahay sidoo kale nabigu calayhi salaatu salaam gabadhii si awowaha u ahaa umaamata bintu zaynab ayuu salaada hadba ku qaadayo soo ma marka waxyaalahaasoo kale marka aan camal badan aan ahayn oo ciyaar aysa ka muuqan dhib ma laha saddexna hadda kuma qaydno waa curfigaa la fiirinaa sida saxiixa ah wixii salaad maslaxadeedu ay ku jirtana iyadana kuma qaydno bismillah nacam walcamalu lkathiiru lmutawaali taasna waxaa laga qaataa ninaa nabiga wuxuu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam in maaratay meesha kusujuuda qururaxa ma sima karaaha u dhahay intaanu kus ilaa dhagaxaa xoogaa ku mudmudi kareen markaasuu yidhi in kaana laabudda fa waaxidatan hadday ugu badato hal mar maaragtay xoogaa sinsi wa ilaa fadax mar walbaba inaa maanta ku mashquusho ama meeshan aad saa iska dhadhahayd ama meeshan aad maanta dhan sintid ood wakti ka dhigatid nooc min cabathay u ekaaneen marka hadday bataan oo cabath u ekaadaanna ciyaar ciyaar u ekaadaanna salaad way burinaysaa walxadathu iyo qofkii waysejabaa ku yimid soo maa waxbaa ka yimid marka markaasoo kale way ka buraysaa ama kaadi baa kasoo daadatay ama neefaa ka timid waana xadiidkii nabigii waa barkii la weydiiyey oo la yidhi can arajul alladii yukhayalu ilayhi annahu yajidu fi salaati shay-a inuu salaada uu dhexdeeda wax xadath uu ka imaanayo qaal waxau dhahay haddii uu sawd ou maqlo ama ur ou helo salaada ha ka baxow dhahay haddii kale shaki uga bixin idan haddou xadadka la xaqiijiyo inay salaaddii ay markaas ay burayso xadiidkaasaa caddaynaya laakiin xoogaa gamaan yar isagoo salaada ku jira qac yar waxba dhib male sababto annaga nare hujradu haddaysa badanoo qofka aysan la tegin gamaan yar waxba maaragtay dhib male insha allahu tacaala iyo wa xuduudu najaasati najaasaa kugu soo kor dhacday jirkaaga ama maradaadi ayay kugu soo kor dhacday waxay leeyiin haddaa markaa iska tuurtay oy qalalantood iska tuurtid dhib ma laha ama haddii go-i ay kaaga dhacday ama cimaamad ay kaaga dhacday aa iska tuurtay iyadii la tadii qoyantoo la tuurtid dhib ma laha sidoo kale adoo meel biyo u dhow ku tukunaayo haddaad awooddo dhaqso inaad masalan iskaga dhaqdid si dhaqsaba iyadana dhib ma laha laakiin haddii aadan markaas aadan markaa aadan qoyan tahay oo jirkii kaa taabato isla markiina aadan dhaqi karin markaas waxaa weeye way burinaysaa marka wa xuduudu najaasa najaaso oo kugu soo dhacdo wainkishaafu lcawrati cawradii oo faydanta mar faydanka cawradda waa dhowr siyood horta qofka duu isagu iska faydo salaadii waa ka buraysaa sababtoo ah isagaa ilaa u qasta inuu salaadiisa oo buriyo amaa dabayshu hadday kaa faydo sarwaalkii oo kaa dhaco haddaa isla markii a asturtid isla markii haddaa asturtid oyna waktiga oona sii dheeraan dhib ma laha laakiin hadda haddaad asturi weyso waktiga oo sii dheeraado hadda shuruuddii salaaddaa wax ka dhiman yihiin wankishaafu lcawrati cawrada oo faydantana waa iyadana waa burinaysa haddoosa isla markii asturin ama hadduu kascad u faydo asagu hadda waa nin u qastay asagu salaadiisu inuu waxyeeleeyo soo maa nacam waa qof u qastay asagu inuu salaadiisi oo waxyeeleeyo markaas way ka buraysaa marka wa taqyiiru niyati niyadii uu qofkii uu dooriyo macnaa waxuu goosay salaaddii inuu ka baxo ama waa uu ku taraduday waa ka buray leeyahay laakiin arrintan taqyiiru niyahaas dadka oo fiqiga ku cusub intay arkaan a shaydaanka waswaas ku abuura qalbiga waxooga soo ridaa haddou hebeli baan salaada waa ka baxa ilaa waxaanu aaminsanya marka aasuu leeyahay salaaddii inaan ka baxaanayay salaadii ogbur haddana usalli marka taas yaan lagu waswaasay waxaa la niyo qaadicaha oo inaad ka baxda aada goosatay laakiin wax shaydaan kugu soo riday oo masalada markaa aratou leeyahay salaadda hebel hadduu yimaad waa ka baxa aa qalbi uga soo dhacday waa khaadir shaydaani ah haa salaaddii waa iga burta haddana allahu akbar salli maanta loo ku celcelinayo taas iyadana waa in markaa yareynayna dhibi jirtay oo taqyuuriniyahaas intay yirahdeen qofka waxma kala yaqaana moogta waswaaskaasoo marka awaalay wa istidbaaru lqibalati qiblada oo loo dubur jeediyo nacam macnaa qibladiyaa ka jeesatay dhammaanba hadda shardi dhanaad dhintay amaa adoon qibladii ka jeesan haddaad xarako samayso qof iridda soo garaacoo kale aad tartiib uga furtid ee haddana dibdib usoo baxdid sida nabiga ba alayhi salaam markuu mimbarka ku tukanaya mimbarkuu fuulaa mimbarkaasoo kale rukuucdii iyo qiyaamkii uu ku sameynaya markuu sujuuda inta maa lagu sujuudi karaa dibdibow usoo kacaayay si uu ugu sujuudo dhulka haddana markuu istaagga salaadka rab inuu tuso mimbarkiibuu fuulaa soo maa mimbarkiibuu marka uu fuulaya laakiin maka dubur jeedin ama caaishaa guriga usoo garaaci jirtay soo maaha ama qofaa usoo garaacay hore intuu asagoo qiblada ka jeesan oo iridda ka fura haddana dibdiba usoo laaban marka haddaad adiga aadan qiblada ka jeesan ama mathalan saanoo kale qiblada ugu jeeday dhinacii waxaa u socotay maaragtay dhinac dhinacaa saan ugu socotay weli qibladii waa uma aada dubur jeedin moogta yacni saan ahayd qibladii xaggaana u socota ama xaggaana u socota ama xaggaana u socota ma garta qibladii mar kastaba wejigaagay ku aadan tahay taxaruga xagga aasaa u socotay laanka aa ku taagan tahay ama xagga u socotay ayadana maadaama aada u dubur jeedin oodan dabada xijin qibladii marka iyadana ma burinayso nacam wal-aklu washurb cabitaan iyo cunitaan iyo cabitaan ha buriye oo kas awa sida saxiixa iga qaarkood waxay leeyihiin cabitaanka iyo cunitaanku xataa hadduu nisyaanyaha waa burinayo laakiin nisyaankaba maadaama uuna soonka burin kana ma burinayo sababta waxaa way hadda cabitaanka iyo cunitaanka maadaama uu soomka uu ku xaaraan yahay soomkana waxyaalo badan oo afcaala ay bannaan yihiin inuu salaada buriyo min baabi owlaa wey sababta waa shay oo yunaafi asalaata wey sababto ixraamaa lagu sheegay takbiirat lixraam marka wax alla wixii salaada maqsuudkeeda dhan ka hor imaanayo ay takbiiratul ixraamka ay joojinaysa ilaa aada ka baxday marka haddee wax ka maaragtay salaada maqsuudkeeda ka hor ka horjeeda oo cunidii cabitaanka weyn maa jira oba baab kala waayo lama ogola iyadana waa mubdil waayo salaada uu burinayo nacam wwalqahqahatu qosalka oo gaggaggaggagta khaasatan hadduu qofku isku sii taago oo waa laga yaabaa xoogaha de maaragtay wax cuun haddii uu yar dareemo uu isqabto markaasoo kale ma ka burinayo laakiin baalsa ad gaggag oo maantana uu sii wado hadda waa qof oo maqaasiida salaad ilmaha yararka markay salaada bad waa iska qoqosliyayaan waa dad hadde laakiin de qof weyn isaga ma ahan waqti oo maaragtay nacam marka qahqada muusawga iyo xoogaha qosalka markuu bidaayo uu yaho qofkuu iska qabtay waxba ma burinayo laakiin waa qosalka gaggagtaha weyn waa waridatu ridaa burinaysa ridadu qowlay noqon kartaa hadal kufriya ku dhawaaqo isagoo salaada ku jira ciyaadu billah ama ficil kufriya uu sameeyo sanam iyo wax kaloo u sujuudo walciyaadu billah ama shirki waxaasuu qalbiga uu ka ictiqaadiyey iyo kufriya walciyaadu billah intaba waa burinaysa faslun fi ma tashtamilu calayhi salaatu salaada wax ay kulansanayso fasalkan marka cad cilmi aada usii weyn kuma jiro un salaadaha ragcaadkeeda iyo arkaanteeda iyo inta salaamoo ku jirta waa wax qofka duu asagoo xisaabo isku geyn karo marka wax cilmi weyn oo la sharxo kuma jiro laakiin lafdiga ma iska marayna wa rakacaat lfaraa'ili faraa-isha ragcayaalkeedu waxaa weeye sabca cashara ragca sabca casharata ragcata waa tobiyo toban ragco yacni afarta rubaaciyada min afar meeqawa labiyo toban saddexda maqribkaa ku dar shan iyo toban labada subaxaa ku dar toddobiyo tobankaas waa fiiha waxaa ku jira sabca cash- sabcata cashara rukuucan toddobiyo toban rukuucaa ku jirta ilaa ragcad walbaba meeqa rukuuca ku jirta fii kul ragc meeqa ku jirta oo waajiba ragco walba hal rukuucay leedahay wax laba rukuucle salaadee ka jirta yaa yaqaana salaada laba rukuucle waraxmadabaadkii kusuufka iyo khusuufka haa laba rukuucle wa arbacan wa halaahuuna sajdatan iyo afar iyo soddon sujuudood ragco walba meeqa sujuuday leedahay labo toddobiyo toddobiyo toban ku dar ya soddon iyo afarta waay wax weyn kuma jiro wa arbacun wa tiscuuna takbiirata afar iyo sagaashan takbiiro soo maha ayay leedahay haye takbiirada marka fii kulli khafdin meeqo goor qofku dhaqaaqaya takbiiratu lixraamka kow ragcada hore taas kow ka dhig ragco kasta meeqo kalea ku jirta markuu rukuucayo allahu akbar ictidaalka allahu akbar sujuudda haddana allahu akbar fa- fadhiga markuu usoo kacayo allahu akbar sujuudda kale allahu akbar soo maha sujuudda kale markuu kasoo kacayo meeqo lix ragco walbaba lix takbiiraa ku jirta maaha marka lix takbiirood waxaad ku dhufataa yah toddobiyo toban ku dhufo takbiiratulixraamka halna ugeey intaasun bay noqonay markaas wa tiscu tashahudaat sagaal tashahudaa ku jirta ee salaada rubaaciyada meeqa tashahuday leedahay laba labay leedahay marka saddexda rubaaciyaadka meeqa yah lix maqribkuna asna labo sideed salaad subaxna hal waa un intaaso cilmi badan kuma jiraan wa cashru tasliimaatin i iyo toban salaamu naqsi macnaha hal salaad kastaba meeqeylada shanta salaadood laba salaamood assalaamu calaykum asalaamu calaykum marka shan laba ku dhufo waa toban wa mi-atun wa khamsuuna tasbiixatan ay leedahay soo maha macnaha ha wa mi-atun wa halaathun wa khamsuuna tasbiixatan rukuucda meeqa tasbiixaa ku jirta saddex ka soo qaad sujuudana saddex sujuuda kalena marka ragco walba waxay leedahay sagaal soo maha sagaal waxaad ku dhufataa toddobiyo tobanaa lagu dhufana soo maha aha meeqay noqotay ya ha sagaal todoba ku dhufo arbaca khamsiin soo maha hay intaas wa boqol kun saddex saas waa wa jumlat larkaani fi salaati mi-atun wa arbacatun wa halaahuuna ruknan waa wuxuu ka wadaa arkaanta ragco walba meeqa rukniyay lahayd ragco walba toddobiyo tobanay lahayd soo maha toddobiyo toban waxaad ku dhufataa ya maya ha ha ha- halkii salaad kastaba waxay lahayd ha toddobiyo toban shan ku dhufo sideetan iyo shan soo maaha nacam Mm, wa arbacatun wa halaahuuna mi-ataani wa arbaca wa halaahuuna ruknan ها وجملة الأركان في الصلاة ها أمم. اسكا وضع حتى علم وين كويس اسكا حساب تأذينك في الصبح ثلاثون ركنا كجرة إلى الصبح ما قوى ركعه لبا لبا ما لم تدبيه تبانا عقارة سوى نقنقنا إلا تكبيرة الإحرام كي نيذا مصر نقنقنا يسير موقت ها ساسوها هاي وفي المغرب اثنان وأربعون ركنا وفي الرباعية أربعة وخمسون ركنا wax baab weyna cilmi beyn kuma jiro meesha horaan ka soconayna waman cajaza qofkii ka cajisa can ilqiyaami inuu u istaago fi lfariidati fariidada sallaa jaalisan ayuu tukanaya qofkii ilaa qiyaamkusoo rukni ka mid ma aha xikmadiisana waxaan ahna tacdiimaa ku jira weyneyn ilaahay la weyneynaya subxaana wa tacaala marka allana subxaana wa tacaala waxanaan awoodin laguma qasbin waman cajaza qofkii ka cajiza can alqiyaami fi lfariidati sallaa jaalisan buu tukanaya waman cajaza can iljuluusina juluuska fadhiga qofkii ka cajiza sallaa mudajacan asagoo jiifo oo ay calaa janbihi layman dhinaca midig asagoo u jiifa waxaana u daliila xadiidka nabiga calayhi salaatu salaam cimraan bnu xuseen uu ku yidhi kaanad bi bawaasiir bawaasiiraan qabow dheh markaasuu nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam salli qaa'iman fain lam tastadic faqaaiba faqaacidan fain lam tastadic facalaa jamb marka saasaa loo tukanaya marka diinta ilaahay bayna ka mid tahay laa yukalifu llahu nafsa ilaa wascahaa idaa maa amartukum bishayin faatuu minhu ma stadactum wixii amarka wixii la awoodaa lagala imaanaya marka wain cajaza can dalik hadduu ka cajizana yusallii biliimaa ishaar madaxiisuu ku ishaaraya rukuucdii iyo sujuudi wain cajaza can dalik hadduu ka cajizana yusallii bidarfihi ishow ka biligbiligsiinaya wayanwi biqalbihi qalbigana waa ka niyeysanaya masalada marka khilaafaa ku jira hadduu qofku awoodi waayo inuu fadhi ku tukado ama dhinac uu ku tukado marka oo sujuudi iyo xoogaa uu iimaa uu ku sameeyo oo qofkii saaan dadkan sariiraha isaga yaalo muxuu sameynaya culimmada nabiga waxuu ku joojeylayen istilqaa bidhinac calaa janbihi lyman inuu dhinaciisa qiblada u jeesta oo maarata sujuudi iyo oo madaxa ku ishaaro wixii ka dambeeya wax ma farin qaarna waxay leeyiin shaaficida ugu horeeyo maadaama qofku caqligiisa uu kaamil yahay hadduusan wax kala awoodin wixii hadduu horta uu awoodo qowlna wixii qowla maalan allah akbar hadduu woodo waa akrinaa faatixadii waa akrinaa wixii arkaanana haddii uu awoodana waxa waaye ama madaxuu ku ishaaraa ama ishuu ka mirigsiinaya hadduusan awoodinna un sidii qof sameynoo iska dhigaa adkaartii u akrina soo maha hadduusan waxba akri karinna qalbigu maaragtay uu soo marsiinayo qalbigu soo marsiinayo saasuu leeyahay amaa qofku haddii markaa uu ka tago xiska uu ka tago si dad badan xoogaa waa yeeloobay ama miirkii mar badan oo imaanayo salaaddii hadduu tukada hadda ma yaqaano waad arkaysa dad badan oo maarata xoogaa waa yoolabay waayahan dee dhibkiyaa batay ama salaaddii markuu galo xataa waa ilooba ragco maraa ma yaqaano dadkaasoo kale laguma dhibo qofki ilaa caqli kaamila ma hayo qofkaasoo kale marka qofkaasoo kale adkaartaan iskala laqabna hadduu xasuusto yirahda la ii weyseysi waa tukanaana waa laisaga weysey laakiin salaad in lagu dhiba ma aha bis qofkaas waxaa lagu dadaalaa adkaarta in loo laqimo tawxiidka iyo khayrka in loo laqimo dad badanaa su-aalahaska weydiina hadduu yirahda la ii wey salaadii waay waa loo kale waa loo wey hadduu iska iloobana dan lagama galo maxaa u hadashay iyo salaadaa ku jirta iyo lalama hadasho hata qofkaan caqliba ma lahanba caqli marna waa xasuusana marna waa xusana taas waay marka hay waman cajaza can alqiyaami fi lfariidati sallaa jaalisan oo ku tukana asagoo fadhiya waman cajaza can iljuluusi sallaa mudajacan asagoo jiifa ay calaa janbihi lyman u jiifa wain cajaza can dalika yusallii biliimaa imaa waxay waa ishaaro madaxa xoogaasaan usoo nuuxinaya hadduu nuuxin karo wain cajaza can dalika yusallii bidarfihi isha un xoogaa oo ka milicsiinaya wayanwi biqalbihi qalbigana waa ka niyeysanayaa faslun fii sujuudi sahwi u fasal yahay fasalkan marka waa fasal aada iyo aada u muhiim ah sujuudu sahwi waa magaceeday ka muuqata sujuud iyo sahwi ka koobanta sahwi marka waa waxa uu qofka uu iloobo oo maarata yacni wixii iskaga dhex qasma sujuuda ka dhalatoba xikmadeedana nabigu waa uu sheego calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddii sida qofku uu u malaynayo ay sax tahay si uu sameeyana sujuuddan sahwiga waa tarkiim lishaydaan shaydaankaa lagu qasba ilaa meeshau ka gaaloobo balaayo uga timi waa sujuud waa la sii cadaadinaya isaga adduunka sujuuda ugu necban yahay marka sujuudle lagu gubaa isaga shaydaan haddii kale oo sidaad wax samaysay ay qalad tahana ragcadii iyo waxa kaa maqanay kabe sujuuddaada meel cidlaa marka iyadu ma dhacayso marka nacam badanana waxay ku timaadaa salaada oo qofka ama uu wax ka nusqaamiyo loo baahnaa ama uu wax ka ziyaadiyo ayay ku timaadaa sahwiga ayaa halmaankaana shaydaankaa dhalinayo ilaa nabigu waxau dhahay alayh salaa slam markii la aqimo la adimo shaydaanku waa cararaya walahu duraaq isagoo dhudhuusaya waa soo noqonaya markii la aqimo u cararaya ilaa aadaankii qimaada salaadii la isugu yeeraa sooma waa necban yaha marka isaga salaada markii la galow soo noqonaya ilaa qofka uu ka waswaasiyo laa yadri kam sallaa arbacan am halaatan uusan aquun sababto maadaama salaadan iyo wixii ilaahay loogu dhowaanayo camalka u weyn ou tahay qofkan khayrku marka u diidan yahay nacam marka markaad sahwiga aada la timaado oo kugu dhaco marka qaab sharci ugula dhaqmo uu leeyahy soo maaha qaab sharci ugula dhaqmo uu leeyahay waa kala tafsiili doonaa sheikhu wuxuu yidhi marka walmatruuku waxaa laga tegay min asalaati salaada waxaa laga tegay oo qofku halmaan u hiloobo halaatu ashyaa waa saddex shay waa salaada waxa laga tago oo qofku halmaan uga tago waa saddex shay waa fardun fard oo waajib ah iyo wa sunnatun sunno iyo wahay-atu macnaa sunnada waxay ka wadaan wax mu-akada hay-adana sunnada oo caadiga ahay ka wadaan ma garata hay-adu macnaha wax un quraxa keliya ka wadaan laakiin waa sunna marka iyagu saana u qaybiyaan salaada waxyaalaha maaragtay ee lagu sameeyo shaaficiyadu fard iyo sunna iyo hay-a xanaabiladu waxay u qaybiyaan fard iyo waajib iyo sunna farad arkaantay ka dhigaan waajibna waxay ka dhigaan sida subxaan rabbi alcadiim iyo tasbiixda iyo takbiiraadka ay waajib ay ka dhigaan soo maaha sunnana waxay ka dhigaan waxyaalihii kale oo maaragtay rafculyadeynka iyo waxyaalahaas ay ka dhigaan falfardu fardka laa yanuubu canhu sujuudu sahwi kama naa-ib noqon karo bal in dakarahu haddii uu xasuusto faradkii wazamaanu qariibun zamankuna ou dhow yahay ataa bihi wou la yimaada wa banaa calayhi salaadana meeshii uu ka bilaabaya wasajada lisahwi sahwina waa u sujuudaya macnaha wuxuu leeyahay qofku intou shay farad ah kas uga tago haddoo kas hadduu uga tago shay farad ah salaadiis waa ka buuraya masalan isagoo saa u taaganoo faatixadii akrinaya oo kas cadow rukuucii ictidaalkuga tego sujuud aada badala salaata waa burta maadaama uu shay farada kas uga tegay laakiin hadduu sahwi uga tago oo shaygii sahwi uga tago waa inuu usoo noqdo wey muxuu samaynayaa bal in dakarahu falfardu laa yanuubu canhu sujuudu sahwi shay farada intaan ka tago kas ama kama uga tago aan sujuudu sahwi ku kabaa ma dhacaysoo dhaha horta kas hadduu uga tago waaba buraysaaba salaadii dhiman salaad uma jirto kama hadduu uga tagana waa sida soo socoto bal in dakarahu haddii uu soo xasuusto wazamaanu qariibun zamankoo dhow ataa bihi wou la imaanaya wa banaa calayhi wouna bineynaya wasajada lisahwi waa maxay mathalan wuxuu ka tegey sow u sujuudsanaa waxuu arka sow u taagnaa waxuu arka isagoo sujuudsan rukuucdii ictidaalkii uu ka sameeyey hadduu soo xasuusto sujuuddii hore uu kusoo xasuusto iyo fadhigii dhexe waxaan dhan waa ka soo kacayaa qiyaamkii usoo noqonaa waa rukuuca waa ictidaala markaasuu sujuudaya hadhowna sujuud sahwi oo la imaanaya laakiin hadduu xasuusan waayo ilaa sujuuddii kale uu soo gaaray ragcadii kale sujuuddeedii uu soo gaaray meesha hal ragmaa u ansaxantay wixii kalena waa la qodowa mathalan ragcadii horew rukuucdii uu ka tegay iyo ictidaalkii waa iska sujuuday fa juluus bayna sajatayn ou la yimid waa sujuuday ragcadii labaada usoo istaagay markuu usoo istaagay wuxuu soo xasuustay isagoo sujuuddii kale u sujuudsan waxaa leeyahay hal ragcaad tukatay sujuuddan hadda ragcadii horey ka dhimantaha ay kabe intaan kaloo aan la timidna waa laqi waayo ragcadii labaadaad u istaagay meesha ragcadii saddexaad u istaagi lahaa tii labaadii u noqonay hadhow markuu salaadiisii ou dhammaysto ou sujuud sahwi u la imaanayo laakiin wuxuu ka tegaba rukuucdii ama sujuuddii ou ka tegay salaadii markuu soo baxay ka baxayay ayuu xasuustay ragcadii hore inuuna sujuuday wuxuu samaynayaa ragco kale u istaagaya marka tii hore ma loo xisaabayo tii labaadaa kow u ah tii saddexaad labay u tahay tii afaraad saddex ragco kale u istaagayaa sujuudoodii waxeedii wadata markaas oo sujuudsaha u istaagayo masaladaas aada dadku ugu qaldan yihin soo maha aada ugu qaldan yihin macnaha waxaa weeye rugnigan aada ka tagtay kiisa kale intaada gaarin haddaad soo xasuusatid isagiyaa dib ugu noqonay waxaan aad samayso o dhan waa ka kac laakiin kii kale haddii la gaaro kiisii kalo seerkalka uu soo wareego ninka seerkalaa taqaanin xisaaba wax ku xalistaan iskoo leeyaha wadatihiin seerkalkii hadduu daa'iradii ay soo dhammaato sujuud maxaa seer kaloo ah sujuuddeeda kale soo maaha ha waxaa la leeyahay tii horaa sujuudu kaa maqneed wixii dambo aad samaysay waxba kama jiraan har ragcaa kuu soo xashisay waa sahl marka waa fahamteen soo maaha qof aan fahmin ma jira aadaa loogu baahanya haddaan kutubaha fiqiga la arsan ma la fahmaa qof aan fahmin ma jiraa hadda hay falfardu faradka laa yanuubu canhu sujuudu sahwi bal in dakarahu wazamaanu qariibin ou dhow yahay ataa bihi wou la imaanaya mathalan sujuuddii labaadou ka tegay hal su ragcadii kooa sujuuddii labaadou ka tegay waa istaagay wuxuu soo xasuustay sujuuddii labaad inuuna sujuudin qiyaamkan waa ka noqonayaa dibou u noqonaya waa sujuudaya soo maaha waa u sujuudaya sujuud u noqonaya marka hore fadhigii haddounan waxay leeyiin jalsatul istiraaxa hadduuna usoo fariisan juluus beyna sajidaynkiiu fariisana uu ka dhiganaya waa sujuudaya laakiin sujuuddii kale markuu ragcaddii labaad soo gaaro xasuustay waxaa leeyahy xabaayib hal ragca is cunta marka hal ragcaa kuu xasilo hadda markaa ragcadii saddexaad u ka celaheed tii labaada adigoo kuu tahay waa is cuntay bahashi soo xisaab fiican soo maaha xisaabta waa isu go-daa la leeyahy wa banaa caleyhim waxuu ka wadaa sidii axnaafta salaada ka bixi maaye meeshiisu kasii wadaya soo maaha meeshiisu kasii wadaya wa sajada lisahwi soo maaha haddii marka ay soo wareegto midda kale oo ixtiraaska ma uuna sheegay laakiin manhaajka kutub waaweyn ay ku taalaa haddii marka oo qariib aysan ahayn oo ruknigii ruknigiisii la gaaro wuxuu dib u noqonaa malaha waxaa la leeyahay hal ragcaa kuusoo xashisay salaadaadiina meeshii kasii wado tafaasiil badan leeda hadhow kuta lakin inta waa idinku filan taha wa sunnatu sunnada laakiin hadduu xasuusto markii uu ou salaamo naqsaday hadduu xasuusto hal sujuud inuu ka tegay soo maaha ama rukuucii sujuud uu ka tegay hal ragco ziyaadahu la imaanay wa sunnatu sunnadii sunnada marka halkan shaaficiyadu waxay ka wadaan ataxiyaadka dhexe iyo qunuudka wa sunnatu sunnadii laa yacuudu ilayha u noqon maayo bacda talabusi marku dhex galay bilfardi fardiga dhex galay laakinahu yasjudu wuxuu u sujuudaya lisahwi canha macnaha wuxuu ka wadaa ataxiyaadkii dhexow ou hilmaamo iyagu waxay leeyiin kas hadduu uga tago iyo hilmaan hadduu uga tago isku mid laakiin kas in looga tago waxaan dhahnay esh arrin sahlan ma aha sababto ma dhicin nabigu inuu kas cad uga tago marka xanaabilada arrintaas waa ku adag yihiin waxay leeyihin kas loogama tegi karo daliishana saasaa u dhow laakiin sahwi hadduu uga tago waa la fiirinayaa marka istaagga marka uu dhammaystirmo hadduu xasuusto ma soo noqonayo laakiin weli intuusan si fiican u istaagin oo intisaab uuna samayno uusan u istaagin hadduu dhamaysto dibu ugu soo noqonayo walow ila alqiyaam aqrab haba u dhowaado intuusan weli si fiican xibnihiisa u silmin hadduu xasuusto usoo noqonayo laakiin markuu istaago si fiican u istaagay ilaa rukni kaleo qiyaam kale ragcadii kale qiyaamkeedu gala soomaa mau soo noqonayo laakiin waxawaay waa markuu kas uga tegay sida marku uu kama uga tago waay amaa kas cad hadduu uga tago ani waxaa ila rajaxsan salaadiisu inay burayso sababto ma dhicin nabigu caleyhi salatu salaam inuu kas cad uga tegay wasunnatu laa yacuudu ilayha bacda talabusi bilfardi faradkii markuu dhex galo laakinahu yasudu lisahwi canhu ayuu u sujuudaya ama ataxyaadka dhexe waa shay sugan wa xadiid cabdullaahi ibni maalik ibnu buxayna oo hooyadiisa buxayna la dhahaa ayaa wuxuu dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam labadii ragco ana rasuula qaama min itnatayni min aduhri lam yajlis beynahumaa labadii ragcood duhurka ayuu ataxyaadkii ka istaagay macnaa waa ilooy markau dhammaystay intuuna salaamo naqsan ayuu sujuudo dhaha nabigu ala sajatayn uma sallam marka taasaa marka daliishaasay leedahay amaa qunuudka laga tago qunuudkaan soo marnay bacda salaati subxi qunuudka la laasimo maxaa dhacna xadiidkiisu waa daciif waay culimmaduna waa saddex madhabood baabkaas qaar waxay leeyiin qunuud oo dhan waa bidco sida axnaafta oo kale qowlkaas waxaana guluwiga ku jira qaar waxay ku leeyiin subax kasta in la daa'imo iyadana waxaan dhahna waa laga raajixsan yahay oo xadiid ku soo arooray maa zaala yaqnutu fi lfajri maxaan dhahna xadiidkaas waa xadiis daciif ma garad abu jacfar raazi nin la yihaaha oo ku jira oo aada u qalad badan ayaa ku jira laakiin sida saxiixa waxaa weeye annahu yuqnatu fi nawaasil idan qunuudkiyaa laga tegay subsaawiyaa loo noqonaa iyaga laftooda shaaficil waa qiyaas oo tashahudka looga qiyaas qaadana maahane wax hadda daliila uma haayaan laakiin taas marka maxay noqone ma daciifay noqone mise qawi ka jawaaba yani qunuudka in loo subsaawi loo sameeyo ma daciifa mise waa qawi daciif waay sababta mashruuciyadiisaaba la isku haystaa oo subax kastaba uu daa'im yahay marka taas daciifay noqone marka marka shayga haddaa baratan iyo adiladiisa xoogaa qofka cilmigiisa waa xoogaaba marka meeshii qawile qawigeeda iyo daliilka haddaa baratid meesha daciifka daciifkeeda waxaa halkaas xujadeeda waa xoogaabay waxay dhahaan man tacalama alxadiida qawiyad xujatuhu saasay dhihi jira fiqiga ninkii barta caqligiisaa ziyaada waman tacalama naxwa istaqaama lisaanuhu carabkiisaa toosa waman tacalama alxadiida qawiyad xujatuhu xujadiisaa qawiya mar xadiidka daciifka saxiix haddaa kala baratid igaar isku kala soona noqonaysa soo maaha soo maaha mid kastoo aan waxba aqooni kuuma cagajuglay karo waxaad leedahay masaladan waa saan adaliilu kada wa kada waa qawl lihada alxadiis asaxiix aw alxasan ama masaladan daliil badan ma lahan maxaa igu cagajuglayna soo maaha daliisheedu ma xoog badna saas saas yidhaahda imaam shaafici aba laga sheegaan u maleyna man tacalama alxadiida qawiyad xujatuhu waman tacalama anaxw istaqaama lisaanuhu waman nadara fi lfiqhi isdaada caqluh ilaa fiqhigu waxaa weeye nusuustia istimbaad weyn lagu sameynaya qaabka nususha laisku haleysiinayo naasikha iyo mansuukhiis masalada sida xadiidka ama aayadda fiqiga looga qaadanayo waxbay caqliyadaada marka koraysa laakiin haddaan luuqadii ka tagno oon fiqigii ka tagno xadiid ka tagno hadhow meelaha ninka afku malaxla maaragtay fadhi kudir iyo waxaan macno lahayn waa la lahaa maxay tare hayo marka alxamdulila intaba hadda waa akri naxwadii waa akrinaa fiqiga waa la akriya xadiidkiina waa akriya soo ma iyo tafsiirkii haye walhay-atu hay-ada waa sunooyinka uga jeedaa laa yacuudu ilayha kama uma noqonayo bacda tarkiha marku ka tago walaa yasudu lisahwi canha sujuud sahwina uma sujuudayo taas marka waa sax weyn nacam wa idaa shaka haddii uu ku shakiyo fii cadadi maa ataa bihi wuxuu la yimaado oo mina rakacaati rakacaada ou ku shakiyey banaa wuxuu ku dhisayaa cala alyaqiini yaqiinta wa huwa alaqalu waa inta yare wasajada lisahwi ou u sujuudayaa masaladan waa maxay matal adoo salaad tukanaya waa dhacda waxaa ku shakisay ma labaatu mare ma ragcadeen mase waa tii saddexaad ma tii afaraada mase waa tii saddexaad ma tii labaada ma tii saddexaad wuxuu kale yaqiintaa qabsanay yaquuntuna waa midda yar waa markaa yaqiinta ku binaysid hadhow wasajada lisahwi marka markaad sujuudda oo labada ataxiyaadka markaad ka tagtid sujuudu sahwigu waa qabla salaam uu nabigu sujuuda calayhi salaatu wasalaam sidoo kale markaad ku shakisid ma saddexa mase waa afar oo yaqiinta aada ku dhisid inta yar aada qaadatidood oo shaki baxdidna sujuudda iyadana waxaa weeye waa qabla salaam xadiid abi saciid alkhudri oo nabigu wuxuu dha calayhi salaatu wasalaam qofkii salaadiisa ku shali ku shakiya asallaa arbacan am halaatan falyabni cala alyaqiin ha ku dhiso uma lsujdatayni bacda asalaam ma garat qabla asalaam ha sujuudo taas waa xadiid kale waxaa jira ibnu mascuud shaaficiyadu kaasay qaateen xadiid kale waxaa jira ibnu mascuud oo wuxuu leeyahay falyataxara sawaab haddou shakiyo macnaa ha fiiriyo teebau isleeyahay boqol kiiba boqol waa sax walyabna caleyh ha ku dhiso marar waxaa jira shaki waa kusoo gela laakiin boqolkii sagaashan iyo shan waxaa hubtaa inaa cadadka badan aada tukatid waxaan shaydaan unbaa sahwi isaga kaasoo tuuray markaasoo kale shaaficiyadu mar kastaba waxay leeyihin adiga inta aqal kaa qaada laakiin xanaabiladu waxay leeyihin iyagoo xadiidkaas qaadanayo sawaabka ku dadaal inta sawaabka aada u badinayso boqolkiiba wax badan aada siinayso qaado weliba haddii qaraa-in aada heli karto waxaa soo xashaysa ragcaddii saddexaad inaa waxaa samaysay ama waxaas aada samaysay markaasoo kale sujuudda waxaa weeye waa bacd salaam saasoo dha nabigu caleyhi salaatu salaam hadhow aan arkayna marka taxarigaas ayagu shaaficiyadu xadiidkaas kale kanay ku xambaareen oo waxay yidhahdeen taxariga waxaa loo jeeda taxariguna waa dadaal labadan arrimood kee saxa oo boqolkiiba sax u dhow waayo taxarigu laakiin iyagu waxay dhaheen taxariga iyo maaragtay binaa cala yaqiin ku fasira laakiin labada xadiis sida saxiixa way kala macno duwan yihiin kana waxaa waaye markuu shakigaagu oo walacwalacahu isku dheelistirnayn kan aqalkaaha qaadanayo kaasna dhinacuu u badan yahaa qaadanayso oo mar waxaa hubtaa midda yaraa hubtaa markaas isagoo khilaafsanaba marna midda badanaa hubtaa boqolkiiba sagaashan iyo shan a hubtaa midda badanaa markaas qaadanaya taxarig laakiin maxay ku kala duwan yihiin haddii aad taxariga ku dhistid taxarig waa macnaha dadaalka inta ou qalbigaagu u raajix yahay matalan waxaa ku fikirtay ma saddexta ragcadii afaraad ama waa tii saddexaad markaa fiirisay boqolkii sagaashan waxaa tiri waa tii afaraad markaas waxaa weeye markaad salaamo naqsid kabacdi waa sujuudaysaa markaas nacam marka wuxuu yidhi wa sujuudu sahwi sunnatun waayo horta waa sunno oo waajib maaha wa maxalluhuna qabla asalaam booskiisana waa qabla asalaam culimmada madaahibta waa isku khilaafaan axnaafta waxay dhahaan sujuud waa bacda asalaam sujuud sahwi shaaficiyaduna waa qabla asalaam culimmada kale adiga maalikidii axnaafta waa dhexdhexaysteen iyo axnaafta xanaabilada iyo maalikiyada laakiin sida ugu sawaabsan waxaa dhahay nabigaa la raaca calayhi salaatu wasalaam qaababka uga dhaceen hadda aan soo sheegno hadda saddex baa soo sheegno mid taxiyaadkii dhaxo uga tegay nabigu calayhi salaatu wasalaam kama goormuu sujuuday saan soo sheegnay qabla salaamuu sujuuday wuxuu kaloo dhahay markaad ku shakisitid ma intaasaa tukatay ma afar mase shan oo aqalka aa qaatid inta yar aada qaadatid salaamta goormay ahayd qabla qabla qabla salaam waa sujuud ha haddaa taxari aad samaysid taxari waa maxay inta ku hubanaa qaadata waxaa tiri intii badanaa matalan qaadata oo tiri intaana allayleh ku dadaasha intii ku oo mastaxad u badneedaa qaadatay soo maaha markaas goormaa salaamo naqsanee bacd salaam xaaladda kale waxaa weeye waa markay salaada wax ziyaada ay ku yimaadaan waa laba xaalo mar waxay dhacday nabigu calayhi salaatu wasalaam labadii ragcoo ku salaamo naqsaday waa la hadlay kabacdi maxaa caddaatay salaadda inuu nusqaan tahay waa labadii ragcaa la tukaday wuu salaamo naqsay markaas kabacdi uu sujuuday idan labadii ragc marku salaamo naqsay salaantansu ziyaado maaha ilaa salaada kuma jirto hadalkaana kuma jirto idan goormuu salaamo naqsaday bacda salaam uu sujuuday bacda salaam uu sujuuday xaaladda afaraad waa xadiidka ibnu mascuud mathalan ragcad sanaadaa u istaagtay waa lagugu baraarujiyo waa soo noqotay ama markaad dhammaysataa lagu sheegolaya ragcdo khaamisaha tukatay soo maha ragcad khaamisaha ayaa tukataa lagu dhahay markaasoo kale maxaa sayna markaa salaada ka bax haddii lagu sheego ragcdo kalaa ku dartay taasi markastaba maxay iska noqonee bacda salaam iska noqonay ilaa salaadii waa ka salaan salaam markastaba naqd wareexaa warshana na tujisay maxaa kugu dhacay sheekho maanta xagee ka fekeraysa soo maaha markaas qasab waxaa ku qasabtay bacda salaam inay noqoto nacam laakiin ragcadii khaamiskahaa usoo u kacday waa lagaa soo celiyey sa- subxaan allah lagu dhaha waa la soo celiyey goormaa la sujuudaa iyadana la bacda salaam sababtoo ziyaadaa la timid ragcad sidaa salaamo naqsiga ziyaadaha ula timid ama maxaa ula timid ragcad ziyaadaha u kacday idan waxaa ugu fiican qaabkii rasuulka uu sameeyey inaan sameyno haddii aad ataxiyaadka dhexe aad ka kacdo goormaan sujuudaynaa qabla salaam haddii intaad fikirtid aad ku shakisto oo tiraad midda yar aad qaatid goormaa sujuudee qabla salaam laakiin haddii maalan taxari aad samayso oo tiraad boqol kiiba boqol meesha badantaa qaado waa goorma sujuud bacda salaam haddii labadii ragco ama saddexdii ragcaa ku salaamo naqsananiyo waa- salaadii waxbaad ka tagtay waa la istaago waa la tukaday goormo ay salaanta waa bacda salaam sujuud shan salaadii ragcadii shanaad markaad ku darsatay ama maqribkii ragcaddii afaraad halkarusheekh xaggee jirta maanta macdan hadduu u safartay goormaad salaami taas waa ku qasban tahay bacda salaam ma fahamteen hadda waxa weeye waa sida ugu fiican oo lagu fahmi karo waxaa weye axaadiidta soo sardina axwaashooda imaam muslim axaadiidta dhan keenay marka haddaad axaadiidta marka aad fahamtid qaabkii waa fahmaysa irtaaxu minha markaas suydusaa baab kale inaa kuwaa soo diyaariyay laakiin waktigaa nagu dhacay sababtoo ah maxaa darsiga waa hay intaasaan ugu joogsan wasal allah calaa maxamed saxbi hayo su-aalaha bilaabana sugaan darsin